kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel walba adduunyada ka joogtaan baryahan waxaa cabashooyin isa soo taraya ay ka taagneyd degmada wallaweyn halkaasi oo dadka intooda badan ay ka cabanayeen arrimo la xidhiira dhinaca caafimaadka marka si aynu wax uga ogaano arrimahaasi ayaanu waxaynu qadka telefoonka ku tiigsanay guddoomiyaha degmada wallaweyn isaaq maamow annagoo ka waraysanay dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo weliba dhinaca nabadgelyada waraysigana waxaa u dhacay sida tan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha low maanta waxaa inoo suura gashay inaynu qadka telefoonka ku tiigsano guddoomiyaha degmada wallaweyn isaaq maamo oo halkaas jooga guddoomiye kusoo dhawaa warbaahinta daafeed media
wallaahi walaan degmada wallaweyn mase daafe dado ilaahay nimceeye waaye dadee ilis maaragta alxamdulilah haddii xagga adiga oo warsadaaso roob mase haddii ada oo warsada doonto xagga nabadgelyada oo haddii oo warsadaas xagga caafimaadka
mudana guddoomiye waxaa magaalada wallaweyn ama degmada daafeed baryahan aad iyo aad dadka oga cabanaya dhinaca caafimaadka marka wax ma nooga sheegi kartaa xaalada guud ee dhinaca caafimaadka ay ku sugan tahay degmada wallaweyn wallahi degmada wallaweyn walaan wakti roobaan ku jirnaa roob roobaa ku da-ay roobkana waa ku da-ay meel kasta biyaa ku jiro caafimaad xumaa iska jirto calaa kulli xaal waxay rabtaa degmada in loo gurmado oo loo soo maaragta dawladda mashaahiyaalka maaragta inay usoo gurmadaan meeshaan biyaha ku jiro iyo urka iyo maaragta kaneeca ka dhalatay cudur kasta ka dhalahaayo marka dhibkaasaa jiro wallaweyn biyaha fadhiyo god kastaba biyaha ku jiro waxaynu la wada soconnaa in hay-ada maxalli ah ay ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ay ku sugan yihiin degmada wallaweyn haddana sida aynu wararka ku helayno ayna waxba ka qaban xaaladda caafimaad darro ee uu shacabka degmada wallaweyn ku sugan yahay maxaad kala socotaa hay-adahaasi wallahi degmada wallaweyn hay-ada kafo waxaa iska jiro njo oo maaragta wardi ay dhahaan intii caafimaadka guud maaragta hay-adan kale mukhtaar ee awal oo joogi jira iyo isbitaalkan caadiga caadiga ah oo asaga dantiisa u shaqaysto saddexdaas waaye tan hadda shaqada u badan waa wardi haddii sida aad sheegayso mudane guddoomiye hay-adahaasi ay wax ka qabtaan arrimaha caafimaadka ee degmada siday ku dhacday in umuuro raaca jadeecada iyo cudurrada kale ay ku sibataan degmada wallaahi si runtaa markaan kuu sheego wax hadda waajibkeeda guto oo maaragta daawada nin alle ninkii cudur soo qabto oo ay daawadaan waxaa laga arkaa wardi wardi inta kale waxa waaye maaragta farmashi dadkooda oo maaragta wax ku iibsada wa waxaa kaloo degmada wallaweyn ka howlgala sidaad adiga inoo sheegtay laba m c h ay howshooda in muddo gacanta ku hayeen doctor sidow ciise iyo mukhtaar qaasin wax may nooga sheegi kartaa howsha ay m c h daasi ka hayaan degmada wallaweyn dadkaas farmashiyadooda u furan waxay qaataan talaalkooday qaataan meeshii daacuunka looga dalagalay oo xafiiskada waa xiran yahay ma furna ma garatay meesheeda nafteeda haddii la furi lahaa maaragta dadaa la geyi lahaa dadaa la dhigi lahaa waa u xiran tahay sidii loo xiriyay u xiran tahay shirkadan kale oo ayadana la yidhaahdo jubba maxay ka qabataa magaalada ayadana runtii oo jubba la yidhaha ma arkin mana arkin mana maqlin adaan kaa maqlo haya waxay qabataan male meelna kuma laha wallaweyn waa been haddii aynu u jallacno dhinaca waxbarashada waxaa jirta warar inaga soo gaaraya degmada wallaweyn ee sheegaya in hay-ad ay halkaasi ka dhistay iskool dugsi sare ah arrintaasi maxaad kala socotaa iskool oo maaragta imaamu nabili imaamu nawiyi la yidhaah oo maaragta loo yimid waxaa dhisay saddex qol oo dugsi sare ah ma dugsi kale lama dhisin saddex qol oo dugsi sare ah lagu dhisay saddexdaas qolaa u furan taasi yaa qarashkooda bixiy ma asagaa iska bixiya mise shirkad ba ka caawisa wallahi ii kadheen halkan kuraad waxaan qabnaa dugsi sare oo afar qol miya ma saddex afar qol afar qol ma wax kale aan kuduraad ku qabno male aniga waxaan dhahan isbitaal weyn guudaa rabnaa waxay dhahen anaga afartaas aan kuraan kuduraad ku qabnaa midiin dhisnaa mise waadin ka tagnaa anakana maarta dugsi sareraasa u baahneen afartii qoolaa noola dhisay tanka tan kale waxaan tan kale waxaan kuu sheegaa hal oo maaragta m c h oo la dhisay oo afar qol ah oo hadda laba sano oo xiran yahay aana furneen oo maaragta m c h kan kale oo mukhtaarey anaa ii furan uu yidhi mana furin waana xiran yahay dhinaca nabadda maxaa nooga sheegi kartaa dariiqaas waxaa la yidhi lama mari karo inta udhexaysa afgooye ilaa iyo wallaweyn qolooyin baa isbaara dhigtay oo oo nabaddana aad bay ugu adag tahay sida lagu mari lahaa taas maxaa ka jira arrintaas taas waa lisa ogyahay nin muug male taas waa lisa ogyahay isbaaradaas dadka ciidanka meesha joogo faryahaada ilaahay jinta ma dhigin mid dheer mid tuulaa jira fardheeraa jirta ma garatay Gartay.
marka ciidanka saas waa mid hadduu fiican yahay mid uu xun yahay haddii oo maarata uu ka sugaayo ka fiican meesha joogo ka xun waa ka soo tagaa ee laba dhacdu ibaaradiga aadka ilaa waa ilaa waxay shay haddii kale maarata mara maysid hal saac laba saac oo ku haysaan Eh, guddoomiye maadaama adiga aad in muddo aad guddoomiye ka ahayd degmadaas wallaweyn dhibaato badanna ay ay intaad taagneyd meeshaas ay soo martay ummadda shacbigaas maxaa fariin u fari lahayd eh, dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha caafimaadka ee ku dhaqan magaalada muqdisho maadaama ay leeyihiin deegaankii qolo caafimaad fulisaad joogta haddana aan waxba laga fulinin والله دولة الصومالية ولا وين أم حساب سنة بقى أم حساب سنة سببته أه وحوى دور جيران أنا أم قيدها أنا أم قيدنا محايدها أنا ثاني مقدسه مصور أنا أصل بين وحكة أنا أصل بين وحنا أصل قربنا وين في ماركة هذا دولة ماركة شد على الضمن في دولة أنا ما أعرف أحمد محايدها حتى شيخ محمود wax noo soo gudbiyay dowladdan wax ka qabtay ma jiraan mudane guddoomiye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ma jirtaa wax fariin aad fari lahayd shacbiga ka soo jeeda degmada wallaweyn ee ku nool adduunka dacladiisa waa jirta wax badanaa jiro ee dadka adduunka banaanka jiro dal- haddii dalkooda mise degmadooda ay tahay walaweyn inay wax u qabtaan degmadu wax u qabtaan oo hadda biyaha ku buuxo ay og yihiin si kastaba sarta- satalaid loogu diro wax kasta loogu diro ay u jeedaan hadday wadankooda iika ay leeyihiin oo maarata usoo gurban lahaayeen oo usoo gurmadaan iika iskale anaga goobtan yar aan fuulno aan wax ka nahay tan kale waxaa waaye nin kasta oo soo koraa ilaahay ninkii ka dhig wadankana ilaahay noo ficnayo marka waxaan rabnaa inay usoo gurmadaan wadankooda waxna u qabtaan ha idin usoo qalqaaliyaan